بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله هذا كان باب بيان فضل الغدوة كاللهتانكي لك لهيي iyo walrawxati caraabiddii la caraabayay fadliga ay leedahay fii sabiilillaahi adna sabiilka ilaahay macnaa waa hadduu ruuxu markuu ka dhaho isagoo u socda jihaadiye litakuuna kalimatullaahi alculya ama uu caraabo fadliga baltaasi ay leedahay oo fadli aada iyo aada u weyn oon xadiidka ku arki doono ayuu caddayntiisii ayuu u baab yahay قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال أنه قال سندك كلي وxaan ka sheegaynaa ma jirto waa dad aad iyo aada usoo wada noqda haabitkuna waa haabit الbunani weeyo lail ilaa afartameeye snood baabu anas ibn malik laazimo la yidhaah waa munaasamatii ugu dheerayd ee tilmid sheekh laasimaba wuxuu ihi anas ibn malik qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulki ilaahay baa yidhi laqadwat kalihid fii sabiili اllaahi kaa-inat fii sabiili اllaahi ahaatay sabiilka ilaahay aw rawxat ama se caraabo danaa iyaduna kaa-inat fii sabiili اllaahi ayaa khayrun ka khayr badan min addunyaa addunyo iyo wamaa fiihaa waxa dhexdeeda kuba suganba bal xadiidka kolley walow saxaabo kalena ay warinayaan alfaadu waa isla mid marka axaadiisaan siraaci doonaa si aan macnaha mar u yar wada eegno qaala xadaثna yaحya bn yaحya qaala akhbaranaa cabdاlcaزiiz bn abi xaazimi can abihi can sahl bni sacd الsaacidiyi can rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wasalam qaala anahu qaal cabdilcaziiz ibn abi xaazim wuxuu ka warinaya aabihii abu xaazim abu xaazimna waa taabicigii macruufka ahaa caabidkana ahaa hiqadee salamat bnu dinaare zaahidka ahaa wey can sahl bni sacdi can rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wasalam qaala anahu qaal wاlgadwaة kalihitaan kolley alqadwa iyo alrawxa waa mara min alquduwi iyo mara min alrawaax waa kalihid hadda keliya ma aha mid soo noqnoqotaba qadwo yaqduha uu kalahayo alcabdu addoonku fii sabiili llahi sabiilka ilaahay iyo liiclaa'i kalimat illah ayaa khayrun ka khayr badan min addunyaa addunyo iyo wamaa fiihaa waxa dhexdeeda ku suganba وxadثna abubكر بن أbي شhayبة وزhayر بن حرب qال xadثna وkيع عن سفyان عن أbي xاaزم عن سهل بن سعد الساaعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم qال أنه qاl أbو xاaزم waa markii hore inankiisa ka warinaya maka سfyaan baa ka warinaya سfyaankana waa imaamkii سfyaan بن سعيد الthawrي weeye wuxuu yihi markaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kadwatun kalihitaan la kalaho aw amase rawxatun caraabitaan la caraabo fii sabiili llahi sabiilka ilaahay oo kaa-inatun fii sabiili illahi ayaa khayrun ka khayr badan min addunyaa adduunyo iyo wamaa fiihaa waxa dhexdeeda ku suganba xadiidka macnihiisu waa inoo dambeeyaan kolley xadiid keli maayo waa dhowr xadiisba waayo saxaabo kala duwan baa warinaya laakiin macnaa waa mid keliya wuxuu yihi markaa imaamkii muslim raximah اllahu tacaala xadaثana bnu abi cumara qaala xadaثana marwan bnu mucaawiyata can yaxya bni saciidi can dakwana abi صaalixi can abi hurayrata qaala anahu qaal bal markii hore anas ibnu malik buu xadiidkii koowaad ahaa kii ku xigay waa sahl ibnu sacad xadiidkii imakana xadiid abu hurayra oo macnihii uun lebaa inoo socdo inoo bilaabmaya waxaana afreyn doonaa xadiis isaguna la macno un oo abu ayub alansaari uu warinayo bal xadiidkana kollay waa idin hor yaallaa sanadku waxa ii taalla waan ka booday oo man aqriin ee aniga waxa ii taalla can yaxya bni saciidin can dakwaana bni abi saalixin saas baa ii taalla waan ka booday ogaan baan uga booday ibnuda can dakwaana bni abi saalixin kollay nusqooyinkana imaam nawinaas alahaan maba taaban waxa weeyaan un arrin kale oo de bal matalan xagga sanadka ah bilowgiisa unbuu tilmaamo nusakda ay ku kala duwan yihiin san inoo taalaana ay tahay markaasin dee sawaabka waxa weeye dakwankani horta waa ninkii taabiciga ahaa axaadiista badanna lahaa marka la eego asxaabta abu hurayra ama xertiisii iyo asxaabtiisii la eegana waa raggii ugu axaadiista badnaa buu ka mid yahay axaadiista abu hurayre markay noqoto waa abu saalix asamaan azayaat n horena waxaynu usoo marnay magaciisa dakwan in la yidhaaho inta uu asaaniidda abu saalix u yimaado ayaa aada ugaba badan inta magaciisan dakwan uu yimaado asamaan iyo azayaatna waa xirfo iyo shaqo nisbadeed weeye aynu soo maray haddaba taabicigan kunyadiisu waa abu saalix ee ina abi saalix ma aha marka laftigan ibni zaa'id weeye waa khada weeye ama taas oo dee dusha kolley waa ku calaamadinaysaan waayo abu saalix waa kunyadiisii ee ma aha magacii ama kunyadii waalidkii maaha waa isaga kunyadiisii weeye magaciisuna waa dakwan markaa sawaabku waxa weeye in la yidhaaho can dakwana abi saalixin oo laftiga ibni ay meesha kaba baxdo intaas weeye sawaabku laakiin san baa dee nusqooyinkii dhacday nusqooyinka qaarkood may dhicin yaxya ibnu saciid kan ka warinayaana waa yaxya ibnu saciid alansaari ee yaxya ibnu saciid alqadaan maaha qadaan kolley dabaqadan ma soo gaadhin waxa weeyaan yaxya ibnu saciid alansaari weeye waa nin taabici ka yarun isaguna wuxuu yihi abu hurayra qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulki ilaahay wuxuu yidhi lowlaa ana rijaala min ummatii macnaa lowlaa ana rijaalan haddaanay jirin rag ummadayda kaba mid ah wasaaqa alxadiida xadiidkii buu kaxeeyey damirka saaqa rasuulka ilahay baan ka dhigayna waayo xadiidkii marfuucaa buu hayaa haddaan saxaabigii kaba dhigno abu hurayrana waa ixtimaale laakiin sida kalea ka daahirsan macnaa xadiidkii halkan kuma dhamma uu waday waqaala fiihi ay waqaala fiihi ay fii jumlati hada alxadiid wey xadiidkaa jumladii oo xadiidkaa uu sheegayay jumladiisa fii jumlati dalika alxadiid aladii saaqahu wuxuu ku yidhi wala rawxat fi sabiilahi aw gadwatn halkan ana rijaala min ummatii lowlaa ana wixii ka dambeeyey nooguma sugnaa laakiin xadiidku isagoo sanadkanun lagu warinayo hadda waa sanadkan laguba warinayo ayaynoo yaxya iyo dakwan iyo dee tan la kala warinayo ayaynu soo maray xadiidkan hore ugu soo maray xadiid abu hurayra in kollay alfaada way lahayd oo marka hore lowlaa an ashuqa calى اlmuؤminiina ma qacadtu khilaafa sariyati bimili xadiiثihim dariiqii u dambeeyeyba waxadasana bn abi cumara kolley waa raqamka xadiidku wuxuu ahaa ama baabkii baabu fadl jihaad wاlkhuruuji fi sabiil اllahi taas oo xadiid keliya abu hurayra warinayo laakiin duruq badan lahayd kun iyo sideed boqol iyo lixiyo toddobaatan ayaa duruqda dambe waxaa mid kamid ahayd oo xadaثana bn abi cumara xadaثana marwanu kuluhum can yaxya bni saciidi can abi saalixin can abi hurayrata saa waa sanadkan imakaan hayno un un lafdigaas laman qaala qaala rasuul اllahi salى الlahu عalay waslm lowlaa an ashuqa calىa umatii waa lafdigaas laأxbabtu anla atakhaلafa khalfa sariyati bal alfaado kalena xadiidku waa lahaay laakiin dariiqan baan sheegayaay macnuu marka waxa weeyaan un bal kuwaasaan ku xambaaraynaayo waa haddii aanay jirin rag ummadayda ka mid oo dee arrinkaasi aan dee saca helahayn sida marka xadiidkaba duruqdiisa kale ku sugnayd adna wax kale oo dee aan markaa gaadiid iyo waxyaalo usiiya aanan helahaynoo iyagiina ay ku cuslaanayso ay dhibaysa inay iga hadhantaasi haddaanay jirin ee waxaan jeclaan lahaaba inaanan sariyo ka hadhin waa cibaaro inoo in soo maray haddaba xadiidkaas ayaa wuxuu ku yidhi jumladii isagoo ay kaba mid ah wala rawxatun caraabo fii sabiili اllaahi waa mar keliya oo uu ruuxu caraabo isagoo u socda litakuuna kelimat llaahi alculya iyo jihaad aw khadwatun amase kallahitaan waa mar keliyau kallaho isagoo u kallahaya dee inuu bal maalan soo jihaadayo litakuuna kelimat llaahi alculya arrintiisu ay tahay ayaa khayrun ka khayr badan min addunya addunyo iyo wamaa fiihaa waxa dhexdeeda kuba suganba adduunye iyo waxa dhexdeeda kuba suganba wuxuu uhi xadaثna abubakr بn abi shaybata وaisxaaq بn ibrahima waزuhayr bnu xarbi wlafdu labi bakri waisxaaqa xadiidkii afraad baa inoo bilaabmayo waxaan walow axaadiis ay yihiin صaxaabo kala duwani kala warinayso dee mid kasta raqam gaara leeyahay kol haddii macnahoodu mid yahay bal mar uban macnaha wada eegeynaayo horta alfaada ayaan israacinaynaa iyo asaniidda wuxuu uhi markaa muslim wlafdu labi bakri waisxaaqa saddex sheekh uu leeyahay baa halkan abubakr ibnu abi shayba iyo isxaaq ibnu ibraahim iyo zuhayr ibnu xarbin lafdiga soo socda wuxuu leeyahay waa abubakr iyo isxaaq lafdigoodii maha lafdigii zuhayr qaala isxaaqu akhbaranaa waqaala alaakhiraani xadaثana almuqriu cabdullaahi bnu yaziida wuxuu markaa isxaaq sidii caadadiisu ahayd way u badan tahay dee kolomeelaynu soo aragnay kitaabkan ku aragnay xadaanaa isagoo yihi walow xaafid ibnu xajar meela ay kaba dhacda aslan maba yidhaaho xadaanaa saasuu akhbaranaa buu yidhi labada kale maxay yidhaaheen xadaanaa sheekh keliyay wada leeyino waa kan almuqri'u cabdullaahi bnu yaziida waa ninkan labadood saddexdoodu ay ka wada warinayaan waa ninka qur-aanka dadka bari jiray ee muqriga ahaa cabdullaahi bnu yaziid la odhanayay almaki waa nin aynu hore kitaabka marar u soo aragnay nin siqo ahaa asalkiisu waa reer basre ama ahwaase markii dambe maka degay atbaacu taabiciintana raggii ugu dambeeyey ka mid ahaa bukhaari oo kale uu soo gaadhay isagu oo dee waa bal dee muslimba nolol ku soo gaadhaya laakiin waa la kulmay oo sheekhyada bukhaari raggooda ugu waaweyn ama dabaqada koowaad buu noqonaya waa dabaqada atbaacu taabiciintii ahayd waa midharh bay noqonayaan cabdullaahi bnu yaziidkaas almuqri waxaa la yidhaha toddobaatan sanadood in ka badan buu dadka qur-aanka barayay isagoo dee boqol buu gaadhay ma ama waa ku dhowaaday in xagga da-da haddaba cabdullahi bnu yaziid baa saddexdoodaba u wada warramay almuqri can saciid bni abi ayuubin saciidkana horeynuu soo marro abu ayuubka miqdaas baa la yidhaha qaala xadaanii shuraxbiil bnu shariikin ilmacaafiriyo shuraxbiil ibnu shariikna hore inuu soo maray barhkood baa yidhah waa shuraxbiil ibnu camr ibnu shariik oo shariigani waa awowgii almacaafirna waa jirib can abi cabdiraxmaan alxubuliyi ama xubliye isaguna xadiidka wuxuu ka warinaya nin kale oo kunyadiisu tahay abu cabdiraxmaan cabdullaahi ibnu yaziidka horeynu haynona abu cabdiraxmaan baa la odhanaya almuqri in ka naftiisa waa abu cabdiraxmaan alxubuli cabdullaahi ibnu yaziidna waa la yidhaah waa isla magac markaa cabdullahi bnu yaziid iyo cabdullahi bnu yaziid n kani waa nin taabiciya kaasna waa atbaacu taabiciintii dabaqadii ugu yarayd qaala wuxuu yihi markaa cabdiraxmaan abu cabdiraxmaan alxubli samictu abaa ayuba yaquulu abaa ayuub baan maqlay xaalu ku qowlayo waa abu ayuub alansaari saxaabigii jaliilka ah rasuulka ilaahina salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markuu madiino tegay uu ku degay baysaga gurigiisa gurigiisa uu deganaa ilaa masjidka iyo guryihiisa lagaba dhisayo uu deganaa weeye isagoo da-oo weyn wakti dambena ay tahay u mujaahid yahay de waa nink raggii axaadiistan warinayay kalahidda iyo caraabidda uu ku jiro oo reer ruumna lagu duulayo ayuu ku dhintay aswaartii qustandiniya magaaladii la odhan jiray caasimadii markaa ruum ahayd ama bisanda la odhan jiray ayuu aswaarteeda ku dhintay oo magaaladan istanbul la yidhaha ama istanbul imika dee turkiga magaalooyinkiisa kuwa ugu waaweynba ah taas aswaarteedu ku dhintay haddaba saxaabigaas baa wuxuu yihi yaquul ayaan maqlay qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam gadwatun kalihitaan taasoo kaa-inatun fii sabiili illahi aw amase rawxatun caraabid fii sabiili illahi ayaa khayrun ka khayr badan mima dalacat waxay soo baxdo caleyhi isaga korkiisa ashamsu cadceedi waqarabat waa tii hore oo min addunya wamaa fiiha dee adduunyadii cadceedda usoo baxda una dhacda haddaba waxaa korkiisa ay cadceedi kusoo baxayso ay dhacaysana una dhacayso oo waa adduunyadii ah waxaa kaba khayr badan ka lihitaankaa mar keliyaba lagu kalahayo fii sabiili illaahi dariiqan baa xadiidka inoogu dambeeya ama axaadiistii xadaثnii mحamed بn cabd لlahi بn qhzaada qala xadaثna عaliي بn الxasan عan cabd لlahi بn المubaaraki qala akhbarana سacيid بn abi ayuba waxaywat بn شharيixi sanadka intiisa dambe waa marka aan sooba aragnay saciid xaywat بn شharيix ninkaas iqada ah ee caabidka ahaa ee faqiha un baa soo kordhay cali بn الxasan ibn shaqiiq iyo sheekha muslim iyana iyagana marar hore ayaynu soo aragnay cabdullahi بn mubaarakna waa imaamkiiba haddaba cabdالlahi بن mubaarak ba xadiidka wuxuu ka wada warinayaa laba waa saciid بn abi ayub iyo xaywat بn sharيix marka wuxuu yihi qaala kul waaxidi minhuma eeg mid kastoo labadooda kamidi wuxuu yihi xadaثanii shurxbil بnu shariikin shurxbil بnu shariikna waa tii saciid بn abi ayub marka horeba riwaayadiisaan soo aragnay xawey xaywatumaan inoogu sugnayn marka hore can abi cabdالرaحman الxubliyi anahu samica aba ayub alanصariya yaqul qala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalama bimilihi waa xadiidkii hore sawaan isagoo laba mid ah bal intaan xadiidka u yargelin kolley laba nin oo isku magacaan imaka aragnay kunyadoodu waa midoo abu cabdiraxmaan baa labadaba la yidhaahaa magacooduna waa kanoo cabdullaahi bnu yaziid ee abu cabdiraxmaan alxubli cabdullahi bnu yaziid baa la yidhaha almuqri waa cabdullaahi bnu yaziid isaguna abu cabdiraxmaan almaki bal taase laakiin aada bay dabaqadooda u kala fog tahay mid waa taabici oo waa ninkaa saxaabigii kaba warinaya taabici dhaxawariba weeye midna waxa weeyaan dee waa atbaacu taabiciintii dadkii ugu dambeeyey kolley mar horena waxaan filayaa inaan soo sheegay marka la eego bukhaari iyo muslim magacan cidda kaga sugan ee cabdullaahi bnu yaziid bal cabdullaahi bn yaziid alkhadmi oo saxaabi yarah horeynu usoo aranay kitaabka bukhaarina waa ku sugan yahay cabdullaahi bn yaziid almuqri isaga waa kan aan hayno caawa horena waan usoo aragnay labada saxiixna waa ku sugan yahay nin kaleo isna cabdullaahi bn yaziid almakhzuumi la yidhaah male waa mawaalidoodii un oo halka kani reer maka ka yahay reer madiine ahaa isagana almuqri wasfigaasi raaco oo laakiin ka daba ka horeeyo sheekhyada maalik ah oo nin hiqa oo sheekhyada maalik oo mida ama saadisaa oo labada saxiix ku suganna waa jira marka bal waxaan leeyahay bukhaari iyo muslim marka la israaciyo wax cabdullaahi bn yaziid la yidhaaho saddexaasaa kus xubli kuma jira bukhaari ee cabdullaahi bn yaziid alkhadni waa saxaabi cabdullaahi bn yaziid oo isna abu cabdiraxmaan la yidhaaho oo dee waxa weeyaan almadani iyo sheekhyada maalik ba aha iyo almuqrina waa la raaciyaa cabdullahi bn yaziid almuqri almaki oo waxa weeyaan isaga waa reer maka asalkiisa waa reer basro waa ninkan dambe bukhaarina sheekhba uu ahaa saddexaasi bukhaari iyo muslim bay ku sugan yihiin muslim wuxuu la dheeriyay laba noo mid waa ninkan aan hayno abu cabdiraxmaan alxubli cabdullaahi bn yaziid nin kalena waa jiraayo aynu janaa-isna kusoo marray malaa nikaxna labadaa xadiis buu lahaa cabdullahi bn yaziid radiicu caaisha caaisha naas la shaqay oo de waa taabici dhexe ee cabdullahi bn yaziid waxaa jira muslim habeen dhaweydna aan soo haynay cabdullahi bn yaziid nakhaci laakiin habeenkaa dhaweyd waxaan soo aragnay oo aan soo sheegnay inay culimadu leeyihiin shucba ayaa magacan ku qaldamay waa magacii sheekhiisa cabdullahi bn yaziid nakhaci baynuu soo aragnay alkufi ee waa ay leeyihiin waa khada ka dhacay shucba waana sheekhiisii haddaba waa arrin yar qariiba ee sawaabku waa salma bn cabdiraxmaan oo riwaayada ka horeyse sufyaan ba kuma sugnaa bal ninka cabdullahi bn yaziid nakhaci habeenka dhaweyd markaynu soo haynay fardaha fardaha aan soo maray bal waxa weeyaan isaga waxay leeyihiin ba khada fihi shucba xadiidkaa keliyun baanu lahaa siaan soo sheegnay waxaabay leeyihin sawaabku waa salm bn cabdiraxmaan magacuu yidhaahaa bal ka haddaan kaba saarno saddexdaa ay wada leeyihin iyo xbligan abu cabdiraxmaan alxubli cabdullahi bn yaziid waa magacyada labada saxiix wixii cabdullahi bn maaha cabdullahi bn yaziid way cabdullahyada ku sugan laba boqol way ka badan yihiin labada saxiix marka laysku daro waa dad aada u badan waxa weeyaan laakiin waxaan sheegayaa marka la eega yaziid ina yaziid markuu yahay cabdullahi ina yaziid yahay ayay arrintu taa tahay ama cabdullahi inta la idhaahaa waa laba boqol way dhaafaysaa marka laisu geeyo labadooda waxay kala leeyihiin iyo waxaba matalan taas ay iyagu wada leeyihin oo aada u badan intay wada leeyihin ba dee markaa magacyadii abahood ba isbedbedelayeen taasi xagga sanadka bal xagga marka la eego xadiidkii waa inoo dhammaaday horta algadwatu waxaan leenahay waa almaratu min alquduwi waa mar keliya oo kalihidla ka lahaa qadwana waxay dhahaan marka hore asalka asayru awala nahaari ila zawaal sida sharaxaba ku sugan waa maalinta gelinkeeda hore macnaa kuma qadi waa ilaa zawaalka laga gaadhay waa gelinka hore maalinta socodka la socdo ayaa qadwa la yidhaahaa rawxadna waa taa cagsigeeda iyadna waa mare imaka halkan waa almaratu min arawaax mar caraabitaan kaba mida maxaana ay tahay uun asayru min azawaali ilaa akhiri naar laga bilaabo duhur marka uu golo ama gelinkaa dambe la gaadho ilaa dee waxa weeyaan maalintu ay ka dhammaanayso socodka la socdo taas baa la ydhaha awda halkan ee imaka xadiidka inoogu sugan aw rawxatuna awdu shaki ma aha waxa weeyaan un waa litaqsiim oo markaa macnuhu waxa weeye xadiidku kalihitaanka uu ruuxu kalaho iska daa hadday dee farabataan ee mar keliyaba kalaho ee ah fii sabiili illaahi eeg maaha uma kalahayo magacdoon maaha maaha mansib aada heshid khaniimo iyo xoola aada heshid derajo aada heshid iyo taas maahae wuxuu u kalahayaa oo waa litakuna kalimat ullahi alculya ikhlaas baa meesha yerjiiray ixtisaab litakuna kalimat ullahi alculya taas buu u kalahay ajriga iyo sawaabka isaga u xasilayaa ee sawaab aada u badanba weeyo ka khayr badan adduunyo iyo wixii korkeedaba kuba sugnaa kalihitaankuna waa saas oo kale iyo caraab iyo caraabitaanku waxaana halkan shaarixu leeyahay hadduu khadwadaasi ee ti uu markaa beledkiisii kaba tegaya ay tahay markuu qaswigii kuba soo socdo haddii dee meeshii dagaalka la joogo dee iniyadiiba markay maalma la joogayo kalihid iyo caraabitaan labadiiba way umanaysaa waa mawdicu lqitaal oo kale in mawdicu lqitaal hadday intaba fadligan iyo ajrigani waa u xasilayaan macnaha xadiidkuna wuxuu noqonayaa sawaabka halkaa uga imanaya waa waxaa yar zamankaa yar waa zaman yar marka loo eego maaha cumrigiisa oo dhan maaha zamankaa yar ajriga iyo sawaabka uu ka helayo ayaa adduunyo naciimkeed iyo raaxadeed hadduu wada milkiyo bal adduunyadii oo weliba aan suuraysana inuu ku wada raaxaysto ku wada intifaaco adduunyadii oo dhan buu wada milkiyey waa ku intifaacay oo ku raaxaystayba haddii bal ay taasi suurtagal noqoto waxaa ka fadli badan zamankaa yar ajriga iyo sawaabka uu helayo sababtuna waxa weeye naciimka adduunyo inkastaba ruuxu waxa weeyaan hawbatoo ha helo bal xataa hala suuraystaba inaanu wax dhib a aanu lahayn dheef mooye had iyo goor raaxa adduunyana waxun baa kuba dheehan dhib bay leedahayba oo dee meel kale oo wax ka jiraan oon dee ayuunbaa kaba jirata waa wax zuulaya oo aan daa'im u noqonayn joogto u noqonahayn nacimka aakhirana waa waxaa baaqigee werigii jiraya bal markaa saa daraaddeed waxa weeyaan waktigaa yar ajriga uu helayo ama sawaabka iyo nicmada uu helayaa ka weyn adduunyo oo dhan nicmadeedii haddii laba wada siiyo oo bal ay matalan aan nidhaahno oo ku wada raaxaysana dhammaanteed bal taasba weeye kollay in dee halkan un maaha meelo kala duwan bay soo gashaa camal aakhiro iyo sawaab ukhrawiya oo san oo kale adduunyadii la baaldhigo la yidhaha adduunyadii waa ka khayr badan yahay maaha camalkana acmaal kala duwan baa timaada kollayna macnahooda taasun bay ku wada fasiraan culimadu waxa weeyaan oo taas barhkood baa waxay culimada yidhaahaan meye dee wax beriba suulayo oon qiimo lahayno dhibtee meye dheefteedana dhibi ku dheehan tahay iyo waxaa daa'imkaa aakhiro wax la isbaaldhigoo la muqaaraneeyaba ma aha oo umuurtii aakhiriya sawaabkii adduunye muqaarana kamaba dhaxayso ee macnuhu si kaley usoo dhigaan oo bal adduunyadii oo dhan hadduu ruuxu milkiyo hanto oo wax alla wixii dhexdeeda ku sugnaa uu hanto uu ku bixiyo umuurtii aakhiro halkan markaa markan taa ku fasirayna aan jihaad ahayn waa jihaadka markaa fadligiisa oo la muujinayo aan waxaan jihaad ahaynba uu kuba bixiyo isagoo taa milkiyey in iyagana camal aakhiro kaasna noqonaya kana waa camal aakhiro ee waxaa kaba fadli badan kan ee arrinku maaha tamhiil lbaaqi bilfani taas ma aha bal laakiin waxaan leenahay kollay macaani soo noqnoqotaba weeyaane waktigaa yar ajriga iyo sawaabka la helayo ayaa adduunye oo dhanba ka khayr badan oo dee adduunya waxaa zuulaysa kana waa waxaa weligii baaqi noqonayo weeye ruuxu ama isagaa kaba tegi ama iyadaa kaba tegi intaa uu haysana kollay dhib ma waayiyaba oo waxa weeyaan dheefteedii dee dhib baa kuba dhehan bal taasba weeye macnu xadiidkuna kollay barhkood dee ama xadiidkan iyo waxyaalaha la midkae umuurta aakhiro ee sawaab aakhira kuba sugan tahe haddana labaa adduunyo la yidhi way ka mudan yihiin barhkood macnaha kale ayay kuba fasireen si ay u noqoto laba shay oo dee geesun la muqaaranayn karo geesun isagaba dhigmi karo in la muqaaraneeyo labaduba ukhrawi ayiin ee lakala fadilayo ama adduunyo iyo aakhiro dee tafdiil wax ka dhexeeya mama jirto aakhiro wax ay adduunyadu u dhigmaysaba maaha barhkood ba adigu jaanibkaa yidhi laakiin waan iskagaba daysanaa taa hore oo macnuu waxa weeyaan waktigaa yar iyo zamankaa yar ayaa ka fadli badan wixii lagu helayey adduunyo oo dhan baabu bayaani ma acadahu llahu tacaala lilmujaahidi fi ljannati min adarajaati hada kani baabu bayaani ma kii caddayntii weeye acadahu llahu ilaahay u diyaariyey tacaala nasahnaaye lilmujaahidi ruuxa mujaahidka ah fi ljannati jannada dhexdeeda ugu diyaariyo min adarajaati bal ruuxii mujaahidka ahaa darajaadka aada iyo aada u waaweyn ee aada u sarreeya ee uu mudan ayuu helaya rabbi ugu diyaariyey jannada taas buu baabkana u baabaysaya ama caddayntii xadaثna سacيid بن maنصuuri qaala xadaثna cabdاللahi بn wahbi qaala xadaثanii abu haaniئin الkhawlaaniy can abi cabdالرaحman الxuburiy can abi saciidin الkhdriyi ana rasuul الlahi slى الlah عalيه waslm qaala bal kollay cid cusub iyo waxaan filayaa inaanay caawa sanadka horta inta hore inoogu jirin in ama qeybaha hore baab casharka abuhani alkhawlaaniyuna hore waynuu soo maro waa nin siqaaru taabiciin oo xumayd ibnu hani magaciisa la yidhaaho abuhani alkhawlaani waa reer masar dee khawlaan asalku waa reer yamaneed oo waa reerkuwa asalkiisu waa yaman alkhawlaan waxaanay culimadu yidhaahaan imika cabdullahi ibni wahbi imaamkaasa kaba warinaye huwa akbaru sheikhin libni wahb ina wahab marka la ega mashaayikhdiis waa ninka ugu dabaqo horeeya ama ugu weyn weeye oo sheekada ina wahab leeyahay oo badnaa dee waxa weeyaan dadkii imaam malik ina in badan kaba wariya imaam malik iyo laysiya raggaa dee uu kaba warinaya waa atbaacu taabiciinteed ninkani waa taabici baan idhi markaa mashaayikhda ibni wahbi leeyahay waa ninka ugu weyn akbaru sheikhin ibni wahbin wuxuu yihi markaa abu saciid ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslama qaala ya abaa saciidin abaa saciidow man radiya biاllahi rabban wabiاlislaami diina wabimuxamadi nabiya wajabat lahu اljanna man radiya ruuxa raali noqda billaahi ilaahay rabban rabbi ahaan oo inuu rabbigiisii yahay khaaliqiisii abuuray lahaa isaga ku tasarufayey dee cibaadadiisa markaa muto dee khaaliqiisii isaga lahaa ee ku tasarufayay taas isagu taa ku kaaftooma qamcah ee raallija u noqda wa bilislaami dee islaamnimona raalli ku noqda diinan xag diineed waa min jihati diino min xaysu diin oo waxa weeyaan islaamnimona raalli buu ku noqday xagga marka la egay inuu diinta uu raacayo rumaysan yahay ay tahay oo taasi ay keenayso wixii ma'muuraadkii dee islaamkiina inuu u dirmayo manhiyaadkiisina uu ka dheeraanayo uu ku camalfalaya axkaamtii diintaasi lahayd wa bimuxamedin wa radiya raalli noqda bimuxamedin nebi muxamed salawaatu ullaahi wasalaamuh calayh nebiyan nebi ahaan ugu raalli noqda oo dee waa rumeeyey inuu nebigiisi iyo rasuulkiisi yahay buu taas ku qancay uu ku kaaftoomay taasna waxay keenaysaa rumayntiisii iyo raacitaankiisii iyo aqwaashiisii iyo afcaashiisii iyo axwaashiisiiba lagu raaco ayay taasna keenaysaa haddaba ruuxa umuurtaa laga helo wajabat lahu ljanna janna u waajibaysa ruuxa taas arrinkaa ku sifooba janna way u waajibaysaa xadiis bal kolley axaadiisa kitaabkaan filayaa inuu yahayba yaa ka mida ruuxu haddii dee taasoo kale iyo khisaashaas ruux haddee jaanibkaa aan tilmaanay dee uguba raalli noqda imaankiiba hagaa qalbigiisa u gelayo macaankiisii buu helaya waa dhudhansanaya waa xadiis baa daaqa dacma aliimaani man radiya biاllaahi rabban وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا filaya أxaadiista kitaabka inuu yahay oo waxa weeyaan imaanka macaankiisii ama damigiisii waa dhadhansaday oo u dhadhamiyey weeyo macnaa dee waa ruuxa ilaahay uu raali noqdo rabbinimo islaamkiina diin ahaan dee nebi muxamedna rasuul ahaan oo arinku ma aha inuu dee waan ku raali noqda yahay ee waa garashada macrifada raacidii iyo dee bal matalan camal iyo waxyaalahaasay wada keensanayeen umuurahan facajiba laha abu saciidin arrinkan iyo khasladan fadligaa le ruuxii inay dee janna ugu ajabeysa ayuu la dhacay la yaabay oo dee waa ku farxay oo la dhacayba abu saciid oo faqaala wuxuu yihi acidaa calaya iigu celi waa si u xafido u dabdiyo igu celi calaya ya rasuul اllahi fafacala rasuulki ilaahay baa ugu celiyey oo waa ku dul aqriyay intii haddana uma qaala wuxuu uhi rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu عaleyh wa أkhra yurfacu biha اlcabdu miئata darajaة fi اljanة wa khaslatn bal waxaan mubtadaan iska qadaranaynaa ukhrana sifaan ugaba dhigaynaa mubtadahaan qadaranay yurfacu biha alcabduna markaa khabarkii baan ka dhigaynaa saasaan icraabayna aan ku laqbaynayaa oo markaa maxaan odhanaynaa wa ukhraa wa khaslatun khaslo khasladaasoo ukhraa dee waana nakire laakiin dee sifadan baa banaynaysa ibtida inay dhacdo ama mubtada wa ukhraa wa khaslatun khaslo khasladaasoo ukhraa kale waa bishaaro labaad oon taa ahayn yurfacu waxaa lagu kor yeelayaa bihaa khaslada alcabdu addoonka miata darajatin fi ljanna barhkood baa wa ukhraa de inay labada icraaboodba way qabanaysaayoo xaraka kama muuqanayse wa ukhraa yidhiba ama halkan waaba waxa banaan inaan nasbino oo markaas taas la idhaaho oo dee waxa weeyaanba adugu ba la nasbiyo intaas laakiin khaslada tan kale aynoogaba dhow weeyaanoo ama dee sifa ay u noqoto waxa nadsana wa ubashiruka bishaaratan ukhraa waxaan kugu bishaaraynayaa bishaaro kale oo yurfacu biha alcabdi balte horaan iskagaba daysanaynaa aada bay waadix u tahay yurfacu biha alcabdu miata darajatin fi ljanna boqol darajo ayaa loogu kor yeelayaa jannada addoonkii maa beyna kuli darajatayn laba darajo oo kasta inta udhaxaysaana kamaa bayna asamaa'i waalardi samadiyo dhulka inta udhaxaysato macnaha labadaa darajo dee jannadii waa taa arduha asamaawaatu waalardi ilaahay yidhi ballaadhkeedu waa samooyinka iyo dhulka dee kol haddii ballaadhkeedu oo layswada baaldhigay intaa uu yahay dherarkuna uu kaba sii dheer yahay markaa darajaadkeeduna intan kuma koobna oo waxa weeyaan dee waa taa xadiidka iyo qur'aanka iyo fadligiisa in ruuxii lagu odhanayo iqra wartaqi aqri oo kor noqo oo dee mansiladaadu waa aayadda ugu dambayseed aqrido hadduu qur-aankii wada aqriyo dee markaa waa inay darajaadkii ay kumayaalna gaadhayaan aayaadkii qur-aanku lix kun wax ka siyaadsanba weeye haddaba waxa weeyaan waa laba dere boqol derajo dee jihaadkii iyo dee mujaahidiintii iyo ay mudanayaanoo weliba laba derajo kasta inta udhaxaysaana kamaa bayna asamaa'i waalard waa rifco aada iyo aada u sarraysa mansilo aada iyo aada u caaliya darajaadkiina waxi siyaaban kaba dhigayna waa darajaad saa u kala sarreeyo tafaawudkaa badani udhaxeeyo oo labadii derajaba intaas samaya dhulka udhaxaysa ay udhaxayso kolley waana xadiid kolley inoo dambeeya dee waana xadiid macruuf aha oo rasuulka ilaahay sheegay say dee jannada isagoo tafaawudka jira xagga darajaadka tilmaamaya waa dadkii dee meelahada jannada ah kuma sugnaayo oo iyaduba taa maa laa caynu ra'tu walaa udun samictu walaa khatar calaa qalbi bashar nicmadood iyo taas tahay ayaa asxaab alquraf iyo ahl alquraf ayaa way arkayaan oo u muuqanayaan saa dee kowkab ama xidigaha aada inoogaba foge iftiinkooda aan kuba arkayno saas oo kale oo aynlo aynu u arkayno ama la isu tusinayno k kowkabkaa dee matalan iftiimaya ayaabay dee quraftii iyo manaasishii saasa tafawud saasa ayaaba u jira iyo kala sarreyn aada u badan haddaba maa bayna kuli darajatay kamaa bayna asamaa'i waalardi qaala wuxuu yihi wamaa hiya darajaadkaasi maxay yihiin ooyay u sugnaadeen yaa rasuul allahi rasuulki ilaahay ow oo darajaadkaasi yaa mudanaya yaa waxa weeyaan taas khaslada ah qaala wuxuu uhi aljihaadu fii sabiil illahi aljihaadu fii sabiili illah kolley waa dee weyneyn iyo tafkiim shaniga jihaadka la weyneynayo celcelinta khasladaa intuu ibhaamiye rasuulka ilaahay wa ukhraa uu yihi dee wixii la ibhaamiyo dee ruuxu uu isagii u baahanyay inuu waxa weeyaan u ogaado su-aashii laba yimi xagga marka la eego nafta iyo saydee nafta ay markaa u dareemayso kale wax loo sheegay mar keliya loo sheego kaliya way kaga weyn tahayba haddaba umuurahani waa tafkiim iyo dee weyneyn shayaa markaa shanigii jihaadka la weyneynayo manaa arrinkaas iyo khasladaas darajaadkaa keenaysa khaslada darajaadkaa lagu mudanaya in wamaa hiya khasladaasi ukra khaslatun ukra wamaa hiya khasladaasi maxay tahay arrintaasi ay ka dhalanayso addoonkii boqol darajo lagu kor yeelayo yaa rasuul alla qaale wuxu uhi aljihaadu khasladaasi waxa weeye aljihaadu fii sabiili اllahi aljihaadu fii sabiili اllahi wy bal baabku xadiidkanu weeyo kale waana xadiidee fadliga jihaadka aad buu waadix u yahay waxaan ugu joogjoogsanaa maba jirto in macnihiina waxaan ku xambaarayna on ixtimaalkan aan idhi waa darajaad xisiya waa manaasil aad iyo aad u kala sareeya tafaawudkani oo labadii derajaba inay intaasi uba dhaxayso waa xaggii manaasishiiya sida xadiidka qurafta een sheegaya oo kale bacd alculamaa baa halkan kaba dhigay inay darajaadkani darajaad macnawiya yihiin oo xagga marka la eego biriga iyo karaamada iyo naciimka iyada kuba sugan baa tafaadul weyni uba dhexeeya tafaadulkaas ayaa ah waxaan naciimkan marka la eegiyo ixsaankan iyo berigan iyo karaamada la mudanayo tafaadulka uu leeyahay iyo siduu u kala mudan yahay ayaa waxaabay kaba dhigantay saa dee sameyo ardo inta udhaxaysa oo kalea tafaawudkaasi jiraa laakiin waxay inagu xambaaraya kaasi ma jirta waa ixtimaalka waa shay xisiya jannadna waa taa ilahay hi carduha asamaawaatu walard xadiidkaasna waa kaa kuba sugnaaba ee inay matalan dadka darajaadka sare ama ahl alguraf dadkii ka hooseeyey u arkayaan saaxidigahaas oo kale bal markaa dee jihaadkii ayaa fadliga leh dee kollayna sidan horeba usoo marray noona dambaysaba shardigu ikhlaas buu noqonayaa taas buu fii sabiil illahi kuba noqon waa marka ujeedadiisa iyo qaradkiisu ay tahay litakuna kalimat llahi iyo alculya ayna wax kale ujeedin markaas buu ajrigaa mudanaya kolley abwaabtuna way noo socotaan baabun man qutila fii sabiili illahi ruuxii la dilay isagoo dee jihaadkaa kuba jira kufirat waa la dhaafayaa khadaayahu gefafkiisii iyo dunuubtiisii ila dayna daynka uun mooye wixii kale waa laga dhaafayaa oo waxaa macnuu yahay xadiidka aan ku arki doonaaye ruuxii shahiidka ahaa ee la dilay isagoo litakuuna kalimat llahi alculyaa u jihaadaya welibana sifaad inoo soo socdo dee isagoo sii jeedo cadowgii kusii jeedo oo sabrayo arrintiisna ilaahay daraadi dee wax kale aan doonayn laba dilo camal iyo dee dilka la dilay waa isaga iyo marka horeba jihaadkii camal aada iyo aada u weyn marka wixii dunuub ahaayee uu galay waa lagaga dhaafayaa waxaan daynkahayn dee kolley daynkuna waa wixii xuquuqdii ibnu aadam iyada taas ka waxay u baahan tahay ama ruuxii oo saamaxa ama tawbo ama wixii oo dee ruuxii dib loogu celiyay baan ujeedaa ama ruux xaqiisii hela ama dee isagu iska rido oo uu iska saamaxo laakiin waxay aan tahayna xuquuqdii ilaahay ahayd addoonkii ilaahay wixii udhexeeye ahayd waa lagaga dhaafaya xadiidkan inoogu yan oo kan xadaثna qtaybaة بن سacيidi qال xadaثna layث عan سacيid بn abi سacيidi عan cabdاللahi بn abi qataadata عan abi qataadata أnahu samicahu yuxadiث horta bal dadku waa dadkaynu soo maray laysna waa imaamkiina sacad سacيid بn abi سacيidna waa سacيid الmaqburi weeye waa taabici cabdاللahi بn abi qataada horeynu usoo maray laysna waa taabici oo laba noo taabiciina sanadka inoogu sugan oo weliba isku dabaqo dhow ama isku dabaqo kala warinaya abu qataadana ninka dambe abihi ka warinaya abu qataada صaxaabigii xaris ibn rabci waxyaalo kalena magaciisa laba yihi farisi rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam ama farisulislaam badhaho anahu صaxaabigaasi anahu cabdالlahi bn abi qataada samicahu aabihii abu qataadau maqlay yuxadiثu xaalu waramaya can rasuuli الlahi salى الlahu عalayه wasalam oo wuxuu kaba waramaya rasuulka ilaahi anahu qaama fihim rasuulka ilahi inuu dhexdooda kaba kacay waa saxaabadii fihim waa saxaabadii xaadiriinta inay markaa meesha joogtay fadakara lahum wuxuu u sheegay ana aljihaada fii sabiili اllahi wاliimaana biاllahi afdal اlacmaali jihaadka fii sabiili اllahi la jihaadayo rumaynta ilaahay la rumaynayo afdal ulacmaali acmaalkuwa ugu fadli badan ay yihiin dee iimaanku isaga acmaalkii ugu fadli badnaa ah acmaalba wixii saxaya weeyaan oo haddaan iimaan jirin iimaankuna waa dee sida xadiidkii jed markaa cumar ee jibriil su-aalihiisii kuba yimi haddaani dee iimaankaasi jirin acmaashii kale maba hagaagayso waa wixii wax saxayay haddaba dee jihaadkiina iyo bal haddaba fi markaa labadoodii la israacin afdal acmaale bal weliba jihaadku markuu mutacayina ma fardo cayn noqdo dee waa acmaashii kale uu kaba horeynayo afdal alacmaal faqaama rajulu nin baa kaco faqaala wuxu uhi yaa rasuula allahi ara-ayta bal waxaad iiga warantaa in qutultu haddii laydilo fii sabiili illaahi laygu dilo tukafaro tukafaru amsadiisa fahamkaan qadaraynaa weliba riwaayada laftiga dambena way noogu sugantee ma layga dhaafayaa cani aniga khadaaya iyo dunuubtaydii kale ee aan geystay ee dee aanu kama toobad keenin weeye ma layga dhaafayaa faqaala lahu rasuulu اllahi salى اllahu عalayه wasalam nacam haa in qutulta haddii lagu dilo fii sabiili اllahi walxaal anta saabiru muxtasibu muqbilu gayru mujbir riwaaya nasaa-i baa waxaa kaba sugnayd su-aashiisa inay umuurahani laba socdeen anoo saabiro muxtasibo muqbila haddaba haddii lagu dilo walxaal anta adigu saabirun mid adkaysanaya oo ku sabraya dee waa dhib adag weeye dagaal iyo jihaad iyo dhimashaa ku sugan oo dhaawac baa ku sugan oo waa dee dhib badan eh haddaba umuuraha kuba sabrayo muxtasibun ilaahay subxaana watacaala daraaddii uu imanaya macnaha ajri doon aad markaa camalkaagana yahay iyo ajri tirsi ee aanu ahayn magacdoon iyo maaldoon iyo mansibdoon iyo waxa aanay kuga jirin muxtasib waa ikhlaaskii marka muqbilun welibana aad cadowgii usii jeedo oo hayru mudbirin mid daba jeediyo dee isagoo sii ordaya la dilay aanad noqon isagoo cararay baqday oo sii jeeda aantaa lagu dilin muqbilun dee hayru mudbirinna waxay leeyihin waaba adkaymaya ma macni noqonaysaayo haddii muqbilun in lagu daayo oo axwaasha qaarkood iyo mararka qaarkood dee uu muqbil yahay laakiin awqaadda qaarkeeda uu daba jeedinayo dee laftiga muqbil waa ku rumoobayaaba laakiin hayru mudbirin waa hayru mudbirin aslan oo waa ruuxaa sabraya u adkaysanaya dagaalkii aan ka cararayn cadowgii ee kuma sii jeeda adoo sidaas haddii lagu dilo ha waa lagaa dhaafaya uma qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi markii uu jawaabtaa bixiyey dabadeedun kayfa qulta orsee baad tidhi bal su-aashaadu maxay ahayd oo kayfa seebaad qulta tidhi oo macnaa waa wuxuu weydiinayaa bal inuu ku celiyo su-aashiisii qaala ninkii wuxuu yihi ara-ayta in qutultu fii sabiili اllahi atukafaru ma layga dhaafaya canii khadaayaaya faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam nacam walxaal anta saabirun muxtasibun waa in qutilta sida lafdigii horeba oo way inoo qadaranaanaysaa una wa anta saabirun muxtasibun muqbilun hayru mudbirin ila dayna inta buu rasuulka ilaahay su-aasha dib ugu celiyey daynka mooyaane daynka faina jibriila jibriil calayhi الsalaamu qaala lii dalika isagaa saa igu yihi oo waa waktigii baa waxyi u yimi jibriil baa u yimi waxyibuu u keenay aan ahayn qur'aan la aqriyayo aan ahayn sunuuna waxyigiisa waxyiguu kaba midaya wamaa yandiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyi yuuxa marka waxyigu mid la aqriyo qur'aankiia iyo mid aan la aqriyinba waa leeyahay kana taasuu kaba mid ahaaye jibriil baa saa imika igu yihi qaala lii dalika xadaثna abu bakr bn abi shaybata wmحamed bn musanى qaala xadaثna yaziid bn haaruna qaala akbarana yaxya yani bna saciidi waalansari عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتاadة عن أبيه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إن qتلت في سبيل الله بمعنى xadيiث layث oo يزيد بن هاrون xadيiثkadu maanta يحيى بن سعيد kaba wariyey wuxuu lameyn waxa weeyaan ama yaxya bnu saciid xadiidkan uu ka wariyey saciid almaqburi kii layt ibnu sacade imakaan kaba soo baxnuu saciid kaba wariyuu la mid yahay ama macnihiisii leeyahay bal dariiq baa inooga hadhay xadiidka hore waxadaثanaa saciid bnu mansuurin qaala xadaثanaa sufyaanu sufyaanku waa ina cuyayna can camri bni dinaarin can moxamed bni qaysin xa qaala wuxuu yihi sufyaan qaaladan maaha dee muslim iyo ama inti waa sufyaan sheekhiisiina maaha oo qaala sufyaan wuxuu yihi waxadaثana moxamed ibn cajlaan can moxamed ibni qaysin can cabdillaahi bni abi qataadata can abihi can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam markaa macnu waxa weeye sufyaan ibna cuyeyne laba sheekh buu leeyahay xadiidka midi waxa weeyaan camr bnu dinaar can moxamed ibni qays de maxamed ibnu qaysna sanadkiisa uu inoo taab noqon doonaa midna sufyaan ibnu cuyeyne sheekha labaaduu leeyahy waa moxamed ibnu cajlaan can moxamed ibni qays kaas weeye oo camr ibnu dinaar can moxamed ibni qays iyo moxamed ibnu cajlaan can moxamed ibni qays sufyaan ibnu cuyeynana sidaa xadiidka ku wada warinaya labadaas maxamed ibnu cajlaan horeynu usoo maray waa nin taabiciinta raggii ugu yaryaraa kaba mid ahay oo saduuq ah oo la yidhaahana xadiida abu hurayra ayaa iska yar dhex gashay bal matalan axaadiida abu hurayra amaa maxamed ibnu qayskan maanta maxamed ibnu cajlaan ka warinayo waxaad moodaaba adigu waa isla dabaqa un walow maxamed ibnu cajlaan dee uu arkay saxaabada qaarkood oo taa la kulmay maxamed ibnu qayse anuu wax ka warin walow dee saxaabo sida jaabir iyo abu hurayriya wuxuu ka wariyo xaafid ibnu xajar cibaadadiisu cibaaradiisii ba ahayd walmadaniyu lqaasu macnaa nin waaciduu ahaa dadka wacdin jiray ama qaasu cumar ibn khadaab cumar ibn cabdilcaziz bay barhkood yidhaahaanba waana nin siqa oo saadiise kamidu ka dhiga laakiin muxuu raaciyaa waxadiidu can saxaabati mursal axaadiisa uu asxaabta ka warinaya waayo jaabir iyo abu hurayre iyo dad buu wax kaba wariya axaadiidaasi waa mursal ujeeddadu inqidaac baa jiro oo lamuu kulmin dadka uu kaba warinaya isagii waa ninka ha soo gaadha saxaabada qaarkood ee laakiin riwaayo uu ku leeyahay iyo aragu xaggaa ku leeyahay maba jirto xadiidkeennana dee kama warinaye nin taabiciu kama warinaya cabdullahi bn abi qataato maha axaadiistii dee mursalka lagu tirinayay waxadiidu can saxaabati mursalan waa cibaarada xaafid ibnu xajar leeyahy kitaabkiisa taqriib taadiib kitaabkeennana waa nin siqaa horta markaas dee si aan ku leenahay innaga sanadko dee arrinkaasi ma jiro marka halkan kama warinayo muslim noocaas kama warinayo isaga xadii kitaabkeenana xadiidkani makaanahina wuu leeyahay xadiid dambeeyo aada u dambeeya oo xadiidkii haddaydaan dambaabayn ilaahay dad kalu laba iman lahaa kaasoo kitaabka akhirkiisa ku sugana ama qaybihiisa dambe yaan dee akhirkiisa odhana kolley malaa ilaa saddex boqol oo xadiid ama inka yar ayaa dee kolley kitaabka dhammaadkiisa ka harsan bal xadiidkaasna waa leeyahay kitaabkeena labadaasuu ku leeyahay haddaba markaa muxuu yihi kolkadii imaam ibnu camaar shahiid la yidhaaho kolley wuxuu leeyahay dhowr iyo soddon xadiis oo ina soo gaadhay oo xataa dabacaadka muslim matniga matiyada qaarkood ee dee yar buurbuurane taasoo kalena barhkood lala madbaceeyey sida dabcadan baytul afkaar ay madbacaysay oo sharaxii ibnu salaax ee kitaabka uu kuba sharxay oo aan dee ilaa kitaabulimaan un gaadhay ee aanu dee sheekhu ma dhammaynay inaha hore un weeyaan waana intaasi in mufiid oo aada dee marka la eega muqadimadii iyo waxyaalaha ay aada u ictimaadsadaan nawowi iyo iyo isaga iyobaa la madbacaysaba dabcada baytul afkaar adawriya kitaabka ay kuba leedahay macnaa waxaan ujeedaa ibnu camaar ashahiid axaadiidiisa isagoo dhowr iyo soddon xadiid oo uu naqdi ku sameeyey intiqaad ama cilal uu muujiyey ibnu camaar ashahiidna kolley waa nin xaafid ahaa ashahiidna waxaa loo yihi kolley saddex boqol iyo lixan tobankii ama saddex iyo sideed iyo tobankii adugu markii toddobiya tobankii jiradaha maalin iyadoo maalin tarwiye ay tahay oo dadkii ay u baxayaan markaas midna loo baxayo laysu yimi xujaajta ay soo wada gasheen dhulkii fogaana laga wada yimi ayaa nimankii qaraamidada la odhanayay ay soo galeen maka markay maka soo galeenna dadkii xujaajta ahay ee dhulkaa joogay baa dee lagu laayay fi lmasjid alxaraam fi janabaati iyo fi duruqaati o kumayaal iyo kumayaal cidimay bixinba markaaste cidimay bixin dadkii oo kale ina camaar camaarkan iyo walaalkiina oo dadkii soo xajayhayn halkaasaa lagu dilay oo saasa ay culimadu ashahiid uba raaciyaan waa kumayaal iyo kumayaalay zamzamkii ka buuxiyeen oo waa markii ayna xajarul aswadkii intay fujiyeen ay la tegeen ay hajar iyo meeshii ay deganaayeen ay la tegeen koob iyo labaatan sanadoodna uu halkaa kuba maqnaa waxa weeyaan xajarul aswadkuu beytka ka maqnaa waktigaas weeye ayaa haddaba marka haddaba ninkaas oo kale xadiidkan tacliil buu ku leeyahay waa khaasatan riwaayo isagoo leh camr ibnu dinaar riwaayadiisa uu kaba wariyey waxa weeyaan moxamed ibnu qays iyo riwaayada moxamed ibnu cajlaan can moxamed ibnu qays labadan tan moxamed ibnu cajlaan can moxamed ibnu qays sanadkeedu waa xidhiidhsan yahay laakiin riwaayada sufyaan marka la eego can camr ibni dinaar can moxamed ibnu qays waa mursal buu leeyahy waaba arrinku wuxuu ahaa buu leeyahy riwaayadan can camr bni dinaar can moxamed ibni qaysin can inabiyi sala allahu calayh wasalam waa irsaalba oo saxaabadii baa wan lahayd inqidaac baa kuma sugnaanaye rasuulka ilaahay buu irsaalaya lakiin taasi malaa sufyaan baa labada xaalaba lagaga wariyay san imaka halkan iyadoo uusan u xidhiidhiyeyna dee nasaa-iyaba kuwaba wariyo waxa adigu ma aha tacliil xadiidka kuba imanaya ee riwaayadii horeynu soo mareen tan ba ahayne imika baabka markii hore aynu kusoo aragnay cabdالlahi بn abi qataadata can abi qataadata iyoynaynu soo maray saciid اlmaqburi ay kaba warinayeen layfiya taasba xadiidku inoogu xidhiidhay waana xadiidkaas صaxiixa tan ba hadalkaas baa jira hadalkana waxaan leenahayba kolley waxaanay muslim iyo cilo ugu arag sufyaan dariiqa kaleba waa laguma wariyay iyadoo u waslinayana waa laga wariyayoo aan irsaalkaasunba ahayn wuxuu yihi ba halkaa daba in aan soo dhaafnay intan be can abihi can inabiyi sala allahu alayh wasalam yaziidu waa la ziyaadayayoo axaduhumaa midkood calaa saaxibihi saaxibkiisa waxbuu la dheeryahay ama xaaluu laba dheeryahayoo macnuu waa maxay bal sufyaan camr bni dinaar can muxamed iyo sufyaan can waxa weeyaan oo can moxamed ibni cajlaan can moxamed saasaa riwaayadu ay tahay camr bnu dinaarya buu ujeedaa moxamed ibnu cajlaan ayaa xadiidka moxamed ibnu qays bay ka wada wariyeen labadooduba markaa dabaq ahaan way ka horeeyeen moxamed ibnu qays haddaan saamse ka dhigno oo camrina waa dee ninkaa ibnu cabaas iyaba soo gaadhay jaabir iyo moxamed ibnu cajlaanna waa saas oo kale oo waa nin isagu laakiin ninkani waa saadisaan leenahay bal markaa labadoodan camar iyo moxamed waxay isla dheeryihiin baa jirta xagga marka la eega alfaada ay xadiidka ku wariyeen lakiin xadiidku waa ana rajulan ata nabiya salى اllahu alayه wasalam wahuwa cala lmimbari faqaala ara'ayta in darabtu bisayfi haddaan seeftaydan cadowgii la dhaco dee marka dambena laydilo weeye saynu soo mareen bimacnaa xadiidi lmaqburiy xadiidkii saciid lmaqburi abuhur uu kaba warinayay abu qata cabdillahi bn abi qataadata can abihi ayay qoladana riwaayadan moxamed ibnu qaysna laba mid tahay bal xadiis baa inoo dambeeya uu warinayo cabdullaahi bni camrin kolley macnahana waa leeyahay xadiidkan yaanu ahaanin qisadan yaanay kuba sugnaanin be xadiidka ta inooguba sugan horta waxa weeye inde fadli weyn oo jihaadku leeyahay ruuxii mujaahidkaasna mudanayo ah in dunuubtiisii bal waxaan xuquuqdan ibnu aadamka ahayn laga dhaafayo oo dunuubtiisii kale isagiyo rabbi u dhaxaysay dilkan la dilay iyo jihaadkiisan baa lagaga dhaafaya waa fadli weynoo jihaadku leeyahay taas waa mid laakiin dhaafitaanka laga dhaafayaa shuruud buu yeelanayaa xadiidkana shuruuddii way noogu sugan tahay oo an yuqtala saabira muxtasiban muqbilan hayra mudbir waa shuruuddaas haddaan shuruuddaasi jirin takfiirkani ma jiro kafaaradani maba jirto oo xadiidku shuruudaasu leeyahy waxaa kaloo xadiidka inoogu sugan weliba lafdigan dee muxtasibna inoo faa'iideynayaa acmaashii saalixada ahayd ee qiimaha badnayd laa tanfacu ila binniyati walikhlaas ikhlaas haddaanu jirin ilaahay daraadii loolaba iman ruuxa waxba uma tarayso ma anfacayso bal dee xadiidkii waa kii ahaa saddexdii nin ee dadka ugu horeeyee naar lagu shida muwaxidiintaba ahaa mid ka midi wuxuu ahaa nin la dilay oo isagoo dagaalamay oo jihaadkii lagu soo dilay markii ilaahay subxaana wa tacaala la hor keenay wixii ugu nicmeeyeyna uu xusuusiyeyna wuxuu idhi ha waan dagaalamay oo gaaladii baan la dagaalamay ilaa aan dhintlay dilay oon shahiid noqday oo jawaabtiina waxay noqotay been baad sheegtay markaad leedahay qataltu fiika eh waxaad u dagaalamaysay waa geesi iyo waa nin dhiiran ha lagu yidhaha intiina waad heshay naar baaba loo geynay macnaa camalkii baa wuxuu surogaa camalka darajaadka leh inuu naar ku galo haddaan ikhlaas jirin acmaashii kale waa taas oo kaleba wey bal marka waxa weeyaan muxtasibkuna waa ninkaa ilaahay daraaddi hadduu casabiya u dagaalamayo hadduu khanimo u dagaalamayo hadduu magac u dagaalamayo hadduu derajo iyo masib aad heshid u dagaalamayo ajrigan maba yeelanayo taas arrinta kale xadiidka inoogu suganaa ila dayna bal istisnahani waxay culimmadu leeyihiin daynka uun maaha ee wuxuu tambiih u yahay xuquuqdii dadka aadamiyiintu lahaayeen oo dee xuquuqda dadku ay leeyihin waxyaalo daynkii ka weyn baa jira daynka waxaa udhici karta ruuxii waxbuu amaahday ee waa bixin waayey uun marka dambe ee wixii uu ruuxu dhacay ee xoole ee uu dad ama dulmi iyo khiyaamo kaba qaatay ama dhiiggii uu dadka dee waxa weeyaan hadduu wax dilay ama dhaawacay oo dee dhiig loo sheeganayey taas baa kaba sii darane maaha arrinku daynune waa tambiih xuquuqdii ibnu aadam lahaay oo dhan la isku baraarujinayo oo markaa wuxuu noqonayaa jihaadkii shahaadadii iyo acmaashii birigee ruuxu uu laba imanayey ruuxa xuquuqdii aadamka lagagama dhaafayo xuquuqdii aadamiyiinta waa tan salaadii uu ruuxu tukanayay dunuubtiisii weysadii lagaga dhaafayo salaadii lagaga dhaafayo xajkiiyo taas haddaba xuquuq ibnu aadam marka ay noqoto acmaashaas dee jihaadkuba kuwa ugu waaweyn uu kaba mid yahay salaadii ay ka mid tahay xajiga ay kaba mid tahay tabiicaadka waatay kaba cabiraan lagama dhaafay tabiicaad bay kaba cabiraan waxay taasi u baahan tahay ama ruuxii lahaayo cafiyo ama dee wixii oo bal matalan loo celiyo intaas weya daynka nayn kolley culimadu dee waxay kuba xambaaraan ruuxu dayn buu qaatay hadduu dee u qaatay niyadiisii kumay jirin aada bixisidba taas oo kale sida xadiidkii bukhaari kuba yimi ruuxa xoolaha dadka qaata ee niyadiisu aanay ahayn waxa weeyaan aada bixiside ilaahay baaba markaa dee atlafahullah bal markaas niyadiisu haddaanay ahayn xukunkan waa mudanaya haddii uu marka horeba aada bixisid lahaayo waa qaatay way u suurto gashay oo uu makansaday inuu iska bixiyo muu bixin laakiin isagay u suurto gashay inuu bixiyo ayaanu iskaba bixin taasna arrinkii waa ruuxa muqasirkaoo uu mudanaya ruuxii dayn qaatay daynkiina dee israaf iyo macsiye umuu qaadane baahidiisi iyo xaajadiisiyo taas buu uba qaatay niyadiisu waxay dhaha aada iska bixisid bay ahayd muu makansano umay suurto gelin iyada taas oo kale ee ilaahay subxaana watacaala fadligiisa iyo karamkiisa badan ruuxani muqasir maaha taqsiir lamu iman marka horena daynku muu ahayn dayn oo ama israaf iyo macsiya waxyaala u qaatay aada iska bixisid buu lahaa umay suurto gelin inuu bixiyo muu makansan amarkii ilaahayna uu kuba yimi ee waxa weeyaan walow ina halkanun maahae xadiis baa kuba yimi ruuxa mu'minkaa naftiisa waxay u xabaasan tahay u xidhan tahay maqaamkiisii fiicnaa iyo wixii uu helilaaya naciim ahaa waxa looga xidhaya oo loogaba markaa ay maxbuuso u tahay dee waa daynkii lagu lahaayo dee ay tahay ruuxii hadduu dhintanayn bal dayn haddii lagu lahaaba loo degdego daynkii lagaba bixiyo waataynu hore usoo marray rasuulka ilaahi markii hore haddii la yidhaha dayn baa lagu leeyay inaanu kuba tukan jirinba bal daynka weynidiisa way nooguma sugan tahay lakiin ruuxa sidaaseen muqasir ahayn waxay leeyihin culimadu kolley iyagoo waxyaalo kalena eegaya naftigaa xadiidka bukhaarina eegaya ilaahay fadligiisa waxaa laga rajaynaya iyo karamkiisa inuu ruuxa isagu uu kaba gudo xaggii uu kaba gudo oo bal matalan waciidkani ama arrintan adagi waa taasi waxay dee utaalataa waa wixii kaa muqasirkaa wey de kolleyna waxay nooguba sugan bal deynka dignin la isagaba digayo ruuxu dee kolley baahi iyo waxyaale way ku kalifayeen deyn qaatee laakiin horta marka hore niyadiisu ay tahay aad iska bixisid dee uu kuna dadaalo inuu iskaba bixiyo intaa dee uu joogo dee uu iskaba bixiyo u degdego aanu isdhigan taasi waayo arrinkani maha jihaadkii uun ruuxa dee maqaamkiisii iyo wixii uu heli lahayo naciimkii u laba kulmi laaba waa laga joojinaya laga xidhaya ama maxbuus buu kaba noqonaya intaa deynkiisii bal taas bay arrintu ay tahay de kolleyna imakaan dabiicayno ahayd mandiqadeeni dadkeena oo kale ruuxu haweeney buu mehersanayaa wixii ay qabsanaysee meher waa iska yeelayaa niyadiisu waxay tahay ma kol baad bixin ma kol baad bixinoo imakay deeta imanaysaa nin mar hore dhintay la yidhaha meherkii muu bixin meherkii baa lagu lahaa iyo waxyaalo saasi hadalladaasi yimaadaan daynkan meherkuna uu ka adagayaba kan kale oo dee saynu soo maray shuruudta ugu xaqmudsan ee la buuxiyo la oofiyo waa wixii furuuj laguma banaystay waa dayn aada iyo aad u adag bay tahay taas oo kale laakiin dadkeena dee tasaahulkaa badan baa jiro haddii dayn kii imaka kan oo kale dee uu manciyey waa dayn ruuxu qaatay oo uu lahaana bixi uu maqaamkiisi fiicnaa kaba manciye ama tan oo kale kan niyadiisa ay ku jirtayba haba bixinba iyo ma kol baad bixinaysaa arrintu ay noqoto dee markuu dhinto un waxyaale isla weydiiyo uu kaba daran yahay oo uu kasii adkaanayayo bal waa janib ay tahay in dadkana lagu baraarujiye loona baraarugo xadثna زكريا بن يحيى بن صالح المصري قال xadثna المفضل يعني بن فضالة عن عyاaش وهو بن عabاس الqتباني wadadaynu soo wada maray عayاaش iyo cabاs waa laba magaعoo laba noo isdhalay midna waa shin ba u dambaysa midna sin xarafka dhexani caynta ku xigtaanaya iyo bacday kale yihiin alqatbaniyuna waa jilbsu imaamkuba halkan raximah الlahu taعaalى kuba leeyahay badn min rucayn buu leeyahay an cabdilahi bn an abi cabdillahi bn yaziid eeg waa tan markii hore abu cabdiraxmaan ilxubli un baan arkaynay ee magaciisa waa kan oo waatii dee marka dhaweyd aan soo sheegay maka waa kan magaciina oo dhan yahay an cabdillaahi bni yaziida abi cabdiraxmaan ilxubliyi waa isaguna waa reeruna nisbado can cabdillaahi bni camri bn alcaas macafir buu reerka jilibkaba mida weeye can cabdillahi bni camr bn alcaas ana rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam qaala yukfaru waa loo dembi dhaafayaa lishahiidi shahiidkii waa loo dhaafayaa baan ujeedaa kullu dembin dembi kastuu galay kol hadduu shahiid noqdo waa laga dhaafaya waa kaa saabirka ee muxtasirka ee muqbilka ah ila dayna deynka uun mooye deynka isaga lagama dhaafayo waa xaq ibnu aadam leeyahay kaas isaga lagama dhaafayo laakiin wixii kale isaga iyo rabbi udhaxeeye dunuub ahaa waa laga dhaafaya waa xadiidkaas soo sharaxnay ayuun buu lamid yahay babu bayaani ana arwaaxa shuhadaai fi ljana wa anahum axyaau cinda rabbihim yurzaquun wuxuu u baabaysan yahay ana arwaxa shuhadaai shuhadada arwaaxdooda iyo nafahoodu fi ljanati jannada inay ku sugantaho dee jannadii loo fasaxayo iyadoo ya bs dariiq baan ka booday sax weye waxaan mooday waa labadooda lafti baa isku dhowaawn waa xadiid keliyana waxadaثanii زuhayr ibn xarbin qaala xadaثana cabdالlahi بn yaزيid almqri e labadii cabdillahi بn yaزيid baa ku wada sugan cabdالlahi بn yaزيid almqri qaala xadaثana sacيid بn abi ayuba qaala xadaثanii cayaash bn cabaasin اlqطbaniy can abi cabdiلرaحman اlxubliyi imika magaciisii lanooma dhigin waa cabdالlahi بn yaزيid ka horena abu cabdiرaحmaan baaba la idhaahay عن cبd اللh بن cمر بن الcاaص أن النبy صلى الله عليه وsلم qاaل الqتل في سبيل الlahi dilka ruuxa sabiilka ilahay isagoo dee kuba sugan la dilo yukafiru kula شhayin shay kastaba kafaar uu noqonaya dunuub ahaa ila dayna deynka mooye xuquuqdii dadka oo dhan guud ahaan loogaba jeedo babu bayaani أن أrواح الشhuهadaaءi في الجanة arwaaxa shuhadadu inay jannada kuba suganta وأnahum أحyaaء cinda rabihim shuhadadu inay kuwa noolyihiin cinda rabihim yurzaquuna la arsaaqayo dee qur'aankay taasi nooguma sugnayd xadiidkana way nooguma imanaysaa waa kan xadaثna yaxya bn yaxya wabakr bn abi shaybata kilaahuma can abi mucaawiyata labadoodaba abu mucaawiya ka wariyeen xa waxadaثna isxaaq bn ibrahima qaal akbarana jariiru wa ciisa bnu yunusa jariir iyo ciise bnu yunus baa isxaaq ibnu ibraahimna xadiidka uu ka maqlay jamiican xaalayin iyagoo dhan jariir iyo waciisa can can ilacmash may jamiican xaalayiin oo waayo abu mucaawiya iyo jariir iyo ciise waa saddex bay noqonayaan markaas oo macnaha labadii sheekh ee hore muslim abu mucaawiya moxamed ibnu khazin ahbat nnaasi markaa fi xadiidi fi lacmash ayay ka wariyeen sheekhiisa saddexaadna jariir iyo ciise wada socduu ka wada warinaya jariir ibnu cabdilxamid iyo ciise bnu yunus ibn abi isxaaq asabici haddaba jamiicanna wuxuu leeyahay waa abu mucaawiya jariir iyo ciisa yay ka wariyeen can ilacmashi xa waxadaثana moxamed ibn cabdillahi bni numayrin walafdu lahu qaala xadaثana asbadun asbad ibn moxamed ibn cabdالraحman horaynu usoo aragna waa nin iqa marka uu sawri ka warinayay kolkol wax ka sheegaan ama daciifiyaan asbad xadaثana asbadu abu mucaawiyata abu mucaawiya markii horeba inooguma sugnaaye qaala xadaثana acmash marka nin afraadun baa inoo soo biiray oo asxaabtii acmasha عن cبd اللh بن mرة عن مsروq qال أنh qاl أcmش iyo cبd للh بن mرة iyo msروqna waa taaبعيin saddex taaبiعي baa markaa snadka xadيidka ku wada sugan qاala سألnaa waxaan weydiinay msروq baa le cبdاللahi wa huwa بن مسعوudi ina mسcuud weeye نسkhooyinka cبdاللahi baa kuba wada sugan نسkhooyinka qaarkood bay sani dhacday barhkood baa iبن cmrin kaba dhigay lakiin sawaabka waa san inoo taala oo inuu mscuud inuu yahay ayaan weydiinay عan hadiه الآيaةa ayadا ولا تحسبن الذينa qتلوا في سبيل اللh أمواaتا بل أحyاء عnda ربهم يرزقون aيadaas ولا تحسبنa khطاaبku waa cida all cid de khطاaب kaba surto galo ama de رasuulka ilaah loo jeeday ama waa cidi kaleba guud ahaan maن يتأتى mنه الخطاaب haw malaynina الذينa kuwii qتلوu la laayay في سبيiل اللahi أمواaتا kuwa dhintay inay yihiin taas haku odhan haw malaynina bal axyaaun bal hum iyagu axyaaun kuwa nool weeye cinda rabbihim rabbigooda agtooda yurzaquuna waa la arsaaqayaa ilaahay agtii baa lagu arsaaqayaa sida loo arsaaqayana way noo soo socotaay haddaba aayaddaas baanu weydiinay ibnu mascuud qaala markaa ibnu mascuud wuxuu yihi ama waa ti adaatu istiftaaxayd ama litambihayd ina anagu qad sa'alnaa waanu weydiinay can dalika arrinkaas yay weydiiyeen ee cidda uga warramaysa weliba shaygan maqan ee keybkaa u sheegaysa wax caqli iyo ijtihaad kusoo baxa maahe waa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh faqaala wuxuu yihi markaa faqaala waxaa loo xadfay sidan baa dee saxiixa dhacday abu daawud iyona sidan baaba dhacday ee imika halkan arrinku waxa weeyaanuun waa waa la iska garanaya arrintan cid aan rasuulka ilaahay noo kaba sheegi kartaa wax ma jirto cid ay weydiinayaan saxaabigani hadduu yahayna cidu weydiinaya waa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh marka lilcilmi bihi ayaa loo gooyey e faqaala wuxuu yihi macnaa annabiyu sala allahu calayhi wasalam arwaaxuhum shuhadada arwaaxdoodii jasadkoodii waa kaasoo aba la xabaalay waana dee baaqi noqo dee bal markaasi ama cidi ha cunto ama dee haba baaqi noqdo dadka qaarkood ee arwaaxdoodu arwaaxdan iyadu tirtirmahayn dhammaan ahayn fii jawfi tayrin waa shimbiro calooshood bay ku sugan tahay khudrin cagaaran tayr waa jamcu daa'ir oo waxa weeyaan m waxa weeyaan tayr oo daa'irkiisa raakib iyo saaxib iyoba saxbin iyo rakbin loogu jamciyaa daa'irkiina dayrin loogu jamciyaa markaa laftigan dayr jamac buu noqonaya in walow dee inta badan daa'irna waa la isticmaalaa waxay yidhaahaan laakiin mu'anasaan waa naadir in daa'iratun laba yidhaaho oo dee laftiga iyadoo loo jeedo dee wax duulayoo dhadig loo jeedo in dee duyuur iyo adyaaryana dayrkan baa lagu sii jamciyaa haddaba waxa weeyaan shimbiro sifadooda ama midabkoodu cagaaran yahay bay calooshood ku jiraan macnuhu waa ruuxii jasadkoodii meel buu kuba hadhay waxaan ama arrintan iyo suuradan shimbiruhu jasad baa looga yeelay ruuxdii iyaga u ruuxa suuradan markaa waxaa loogu suureeyey si ay dee weel ama u noqoto jasad oo kale ugu noqoto shimbirahaas ayaa bal waxa weeyaan iyagii jasad loogaba yeelay suuradood taasay markaa arwaaxdani kuba sugan tahay laha waxaana usugnaaday qanaadiilo jamcu qindiilin weeye oo dee waa waxyaalihii de ama matalan laabada ayaama dabkii ay kuba shidan jireen waktiyadaa hore masaajid iyo dhulka ama wax lagu iftiimin jiray oo dee waa sade faynuuskii ama wax weyn oo kale taas oo wax gal noqon kara meel la geli kara noqon kara awkaartii dee ay shimbiru gelayeen ama aqaladoodii u noqonaya haddaba qanaadiil baa usugnaatay mucallaqatun la xidhay bilcarshi carshiga oo macnuhu waxa weeyaan maalintii jannaday gelayaan oo ay soo daaqayaan oo ay wax ka soo cunayaan ee hoy ahaan qanaadiishaas carshiga kaba laalaada ayaa maskan u ah hoy uba ah oo halkaasay kusoo noqonayaan oo tasraxu min aljannati way daaqaysaa iyagoo wax cunayo wax cabaya min aljannati xaytu shaat haddii la idhaha saraxat libilu bimacnaa racat weeye waa laazim saraxtu ibila naftiisa una mutacadi waa noqdaa waan daaqgeeyey ama waan foofiyeyba weeyaan macnuhu waxa weeyaan de waa taأkul watashrab watatanacam min aljanati xaysu shaaءat meeshay doontay ka maraysaa waa loo fasaxay halkay doontay wax ka cabaysay kaba cunaysaa ay ku raaxaysanaysaa uma bacdiya ta'wiil waxay u soo hooyanaysaa ilaa tilka alqanaadiili qanaadiishaas taxta alcarshi ama mucalaqa bilcarshi fadala haddaba xaaladoodu taas bay ahaydoo faطalaca ilayhim markaa way noolyihin waa dee noloshaas walaakin laa tashcuruun ba ilaahay bay idinkunsee ma dareemaysaan waana tan sifadeedii iyo habkeedii laynoo sheegay faطalaca ilayhim uu daalacday rabuhum rabbigood iطilaacatan oo dee waaba isagoo waxa weeyaan la hadlay mukaafaxaan iyo kifaaxaan iyo mubaashara ahaan ulaba hadlay faqaala wuxuu ku yidhi hal tashtahuuna ma doonaysaan shayan dee waana ilaahay u nicmeeyey waxay ku dhex jiraan maa laa caynun ra'at walaa udunu samicad walaa khadar calaa qal bashar waxaa doonaysaan oo naciima ama aad doonaysaan ma jirtaabaa ilaahay yidhi oo ku yidhi qaalu waxay idhaaheen aya shay-in shaygeebaan nashtahi doonaynaa wax kastaad na siisay ilaah noogu nicmaysay wax alla wax naga maqanba ma jirtee waxaanu doonaynaa muxuu yahay wanaxnu walxaal naxnu anagu nasraxu aan daaqayno min aanu cunayno min aljannati jannada xaggeeda xaysu shina meeshanu doonaba aanu ka marayno oanu wax ka cunayno on kaba cabayno fafacala dalika bihim arrinkaas buu ku sameeyey halaata maraatina uu ku celceliyey hal tashtahuuna shay-an falamaa ra-ow markay arkeen annahum iyaga lan yutrakuu inaan laga tegayn min an yusaluu in wax la weydiiyo oo ay tahay inay bal waxuun sheegtaan dee kola dee oon la daynayn in inaan wax la weydiiyo aan lagaba tegayn ayay qaalu yidhahan yaa rabbi rabbigayow e wax iyada noo hadhay ma jiro oo naciim ah oonu marka la eego daartan aan joogno aanu ku weydiisanaaye nuriidu waxaan doonaynaa an tarudda inaad celiso arwaaxanaa nafahayagii fii ajdaadina jidhkaygii aad kuba celiso adduunyadii aad dib noogu celiso xataa maha adduunye aanu soo joogno oo dadka iyagii aan u tagnay waxa uma jeedaan xataa nuqtala fii sabiilika maratan ukhraa dee horeynuu soo marayna ruux tegay ilaahay agtiisa khayr kuloo dhintay oo adduunyada kaba tegay oo jeclaysanaya ama ku tamanaya adduunya in dib loogu celiyo shahiidka ayn maba jiro isagana lama soo celinaye xataa nuqtala fii sabiilika maratan ukhra taasaanu kuweydiisanaynaa falamaa ra'aa markuu arkay an laysa lahum xaajatun waxay doonayaan oo deertaa jazada ku tacalluqsan oo dee imaka kale aanay jirin ayaa tarku laga tegay oo su-aashii lagaba daayay bal markaa aayaddu waxay tafsiirkeedii amasay noloshoodani tahay iyo naciimkan iyo risqiga la siinayaa wuxuu yahay baa xadiidkii nooguba sugan oo bal masalan dee rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ayaddii markii la weydiiyeyna wartaasu culimadna waxay hal tashtahuna shaydan iyo kuba fasireen inay tahay un arrinku mubaalago lagu xeel dheeraanayo ikraamkooda iyo tanciimkooda oo ilaahay wuxuu siiyey waxaan qalbi basharba soo marin iska daa waxa la arkay la maqlaya qalbi bashar baan kuba soo dhicin markaasu haddana ilaahay subxaana watacaala iyagii tarkiibiyey kuba dhiiriyey inay ziyaado dalbaan wax alla waxay markaa inay ka naftiisa ah mala ma lam yaktur calaa qalbi bashare ziyaado ay dalbi kari lahaayeen ama ay odhan lahayn hanaloo kordhiyo may jirino markii ay taa waayeen ayay yidhaaheen dee su-aashan laba yimaadeen oo kolleyna in la leeya wax weydiista ilaahay oo maxaa doonaysaan aan markaas taasi ay jirto on taa lagaba daynin ayay tan ilaahay weydiiseenoo arrinku waxa weeyaan dee waa fadliga jihaadku leeyahay shahaadadu ay leedahay iyo karaamada weyne ilaahay subxaana watacaala ku karaameeyey bab fadl jihaadi waribaad wallahu subxaana watacaala ala aclam ale qoleyn kitaabkii subaxdii malaa dadkiibaa maqnaa khamiistii